waa shabakada warbaahinta dailnews dot com waxay iin soo tabinaysaa warar xaqiiqa ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
bismillahi raxmaan raxiim adee shirka gobolada dhexe wuxuu runtii wuxuu bilowday goordhow hadde waana borses bilow ah borses markuu bilow yahana weli si fiican iskuma iskuma duba dhicin laakiin ilaa xad intuu hadda borseska uu marayo waxaan isleeyahay meel fiican ayuu marayaa u baahan yahay in meeshaas laga sii wado in talooyin badan iyo wadatashi badan la geliyo in dadka dhan dareenadooda la tixgeliyo marka waxaan isleeyahay borseska gobolada dhexe meeshuu maraya ilaa xad hadda waa fiican tahay meel fiican buu maraya sidee baad u aragtaa shirkii lagu soo gabagabeeyey magaalada garowe qodobadana laga soo saaray
dabcan marka hore waxaan soo dhaweynayaa in soomaalidu mar walba ay heshato dadka madaxda soomaaliyeed damarkii jooga tashto in aayaha dalka iyo hiisiga labada kun iyo lix iyo tobankii wadanka meesha u socdo mar walba laga tashto taas guud ahaan waa soo dhaweynayaa qodobada waxaa ku jiray arin qodobada waxaa ku jiray arrinta gobolada dhexe koonfurta iyo gobolka galguduud in maamulka la dhisaya ay lahaadaan waqooyigana uu ka tirsan yahay puntland arrintaa dastuurka sooma hareer marsana qodobka ku saabsan maamul dhisada gobolada dhexe ee shirka communikega kasoo baxay lagu xusay anigu shaksiyan waxaan qabaa arinta arrinta ayada ah arrin dareen aada u xoog badan arrin kasta waaye arrin dadka gobolada dhexe degan intooda badan ee dareenkooda iyo conseenkooda ay ka muujiyeen kana muujinayaan waaye maxaa yeelay qodob qodobada meeshaas lagu xusay waa qodobo kasoo horjeeda dastuurka maxaa yeele dastuurku wuxuu si cad u qeexay sideed iyo tobanka gobol ee soomaaliya inay laba labo iska badan isku raacayaan meel dastuurka ay uga qoran tahay gobol iyo bar ayaa israacaya ma jiro marka iyadoon rabitaanka deegaanada degan aan la juujuubaynin oo dadka rabitaankooda la tixgelinayo oo gobol laakiin dhinaca kalena in dastuurka la tixgeliyo waaye marka anigu qabo dawladda kumeel gaarka ay xaq u leedahay iyo madaxda maamul goboleedyada inay ayaga asteeyaan oo ay xariiqaan xuduudaha ay maamul goboleedyada yeelanayaan xuduudaha maamul goboleeda yeelanayaan dastuurka ayay ku caddahay waa laba gobol iyo ka badan inay israaci karaan meel gobol la kala goynayo dastuurka uu ku sheegayo haba yaraatee ma jirto cabdikariin ma kula tahay marka dawladda in dastuurkii aad ka tilaabsatay anigu waxaan qabaa kulankaasi communikea ka soo baxay oo ku saabsan gobolada dhexe iyo maamul samayntiisa arrin dastuurka khilaafsan inay tahan qabaa waaya qaar ka mida saxiixayaasha ayaa sheegay inay kala direen guddiga farsamada sida cabdi qaybdiid iyo guureeye iyagoo ku eedeeyin guddiga uusan dhexdhexaad u ahayn musharaxiinta maxay kula tahay arrinta qof kasta oo mas-uulan qof kasta oo borosaaska gobolada dhexe ka tirsan inuu concernkiisa iyo dareenkiisa ka muujiyo siday wax u socdaan talooyinkiisana uu ku biiriyo waa arrin sax ah waxaan u arkaa arrin macquula laakiin dhinaca kale qof kasta waxaa la rabaa inuu tixgeliyo wixii lagu heshiiyey inuu tixgeliyo maaragtay broseska iyo siduu ku guulaysan lahaa anigu ma qabo wax xaq u siinaya inay jirto inay dhahaan waxaan kala diraynaa guddiga farsamada guddiga farsamada waxay ku joogaan rabitaanka beenihii soo magacaawday waxay ku joogaan magacaawga dowladda federaalka ee magacaawday marka sharciga ay meesha ku fadhiyaan waa sharci iyo rabitaan dhinaca legitimasiga dawladda iyo rabitaanka beenihii soo magacaawday marka ma filaya inay cid xaq u leh inay kala dirto inay jirto laakiin dareenka qofkii qof kasta uu ka qabo shaqadooda iyo waxa ay qabanayaan qof kasta wuu muujin karaa wax kasta oo jiroo dareen ahna in laga wada hadlo oo la saxay u baahantay waxay kugu eedeeyeen qaar ka mid a musharaxiinta inaad garab ka haysato madaxda sare ee dawladda ma jirta arrinta aniga dawladda kumeed gaarka ah xubin baan ka ahaan jiray wasiiraan ka ahaa dawladda federaalka laakiin hadda waxaan ahay muwaadin soomaaliyeed oo dawladda aan member ka ahayn xubinna ka ahayn xaqna u leh inuu maaragtay xaqiisa muwaadinnimo oo inuu tartamo inuu maaragtay midkii ah inuu guto waxaanan ahay muwaadin kasoo jeeda gobolada dhexe marka xaqaas asaga ah cidna maaragtay idiidi karta inay jirta aaminsani dawlad aan u dhowahay iyo dawlad aan ka fogahayna male مرشحين كلا مسافة ay u jiraan dawladda ayaan anaga u jiraa ugamana sokeeyo ugamana fogfogi marka taas waxaan isleeyahay waa dacaayad ay maaragtay dadka saaxiibada ee oo aan tartamayno ay ay wadaan waxa weyn inay tahay ma filaayo horey qaar ka mid saxiixayaasha waxaad ku eedeysay in faragelin ay shirka ku hayaan iyaguna adiga bay kugu eedeeyeen inaad faragelin ku hayso in la is-eedeeyo xalaan hayn ma haysaan miya aniga waxaan qabaa ra'yiga ah in guddiga farsamada loo madax baneeyo shaqadooda oo maaragtay hormaameedkooda shaqo faraha looga qaado qof walbana wixii uu dareen uu qabo si nadiif ahoo maaragtay nasahan uu usoo jeediyo dhammaan dawladda soomaaliyeed oona indhaha aan ku hayno geedi socodka sida uu yahay si meeshaas ay uga soo baxaan borsadas loo dhan yahay marka aniga dhankayga wax fargelin ahoo ku haya ama aan ku hayn karo shirka iyo geedi socodka shirka midna ma jiraan ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa dadka dega gobolada dhexe iyo sidoo kale musharaxiinta iyo ergooyinka ku sugan cadaado dhammaan dadka gobolada dhexe degan waxaan ugu baaqayaa inay ayooda ka tashtaan inay maaragtay sidii maamul ka turjumi karaa iyaga danahooda iyo rabitaankooda uu meesha uga soo bixi lahaa inay isku tanaasulaan inay ay dareemaan in waktiga uu ka uu ka ay ka daqsan yihiin waktiga inay la soo sinmaan deegaanada kale oo ayaga asaagooda ah marka saasaan ugu baaqi lahaa dawladda kumeel gaarkaana waxaan ugu baaqi lahaa inay dedejiso shirka